muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ayaa waxaa laga dareemayaa horumar kala duwan sida dhismooyin casri ah ganacsi iyo fididda magaalada qaar ka mid ah bulshada magaalada jowhar oo aan wax ka weydiiyey isbeddelka magaalada ayaa raadi haysna ay uga warbixiyey horumarka kala duwan ee magaalada ay sameynayso waa axmed cabdi kaasiiri ku dhashay magaalada jowhar degan xaafadda cabdi wadaag cabdi waxaad ka mid tahay dadka waaye aragga ay magaalada muddo kusoo noolaa bal ka waran isbeddelka magaalada ay sameynayso dhanka dhismaha iyo baaxadda xaqiiqatan markaan kaaga hadlo magaalada qofkii hore u joogi jiray maanta hadduu yimaado wuxuu isleeyahay magaalo kale ayaa timid maadaama magaalada waxay samaysay dhismo hor leh dhinacyada waa ay ka fidaysaa xoogaa ganacsigeeda xataa kor uu kacsan yahay marka isbeddel xoogganaad dareemaysaa markii aad tahay nin asal oo reer jowhar ah marka la fiiriyo afarta xaafadood cabir ahaan heerka ay jiri jireen iyo hadda bal ka waran waxaa isbeddelo islaa xaqiiqatan waagi hore magaaladan waxay ahaan jirtay afar xaafadood xaafado horseed boolasheekh hantiwadaag iyo kulmis maanta waxaa ku darsoomay afar xaafadood oo afarta hadda aan sheegaya la mid ah oo weli magacyo aan loo bixinin oo magacyadii hore afartaas daba jooga laakiin cabirkoosa u dhigmo magaalooyinkii hore udhisnaatay afartii xaafadood afar xaafadood u dhisma ayaa ku darsoontay bal dhanka dhismaha ka waran dhismayaal casri ah ma ka jiraan magaalada xaqiiqatan magaalada sida aan filayo markaad tagto suuqa hantiwadaag oo kale waxaa is leedahay xaafadda xamarweyne meedka meel ka mid ah miyaad joogta xaqiiqatan isbeddel weynaa ku dhacay dabaqyada magaalada jowhar waayigii hore waxaa dhisnaan jira oo keliya xasuustayda guriga gobolkii la oran jiro hadda hosbitaal jowhar loo bixiyey keliyan dabaq ka arki jiray iyo isnayda gudaheeda oo meelo qaas ay u dhisneed laakiin maanta waxaad helaysaa magaalada afkeeda hore dabaqyo ku dhisan suuqa gudihiisa iyo kuwa hadda dhismahooda socdo ayagana aan aaminsannahay inay dabaqyo u socdaan kuwa kalena waxaan rajeynanaa sidii kuwaas inay u dhismeen inay u dhismaan si magaalada baaxadeeda ay usii weynaato maxaad ku baaqi leedayd ood is leedahay magaalada ku qurux badnaanaysa magaalada maanta quruxdeeda qabyo yar oo haddii hal shay sida hadda ay u horumarayso haddii dhinaca laamiyada iyo kontaroolka biyaha iyo xilliyada roobabka oo kale biyo mareynada la ilaaliyo laamiyada laga dhiso boqolkiiba boqol waxaan rajeynayaa in shaqada hadda shacabka ay qabteen haddii ay dowladda iyo shacabka iskaaysadaan oo intaas maqnaanshahaas yar oo ciladahaas oo biyomareennada magaalada gudaheeda laga taxadiro waxaan aaminsanaha magaalada inay ahaanayso magaalo magaalooyinka soomaaliya uga qurux badan magacaaga bilow magacayga oo saddexaan waa marwaan xuseen cabdi ku dhashay gobolkan muddo badanna waayo joog u ahaa marka magaalada ayaantan aad bay noogu baaxad weyn tahay bal ka waran dhismayaasheeda magaalada ma dhismaysaa dhismada waa kubcoosaa maasha allah marka marka ka dambeysaba waa sii kubcoosaa waa sii koroosaa magaalada waxawaaye wax badanna waa isbedeleen xaafadaha ka waran afar xaafadood ma laga yaaba in xaafado dheerugso haa se hadda xawliga hadda ku socotay magaalada ay ku dhismayso way ku darsamaysaa qasab waaye saa dhismayaasha sarta ay dadku yaqaanaan iyo ooda marka laysku warbardhigo magaalada quruxdeeda maxaad dareemaysaa magaalada haddartan waa qurux badan tahay sanadooyinkan dambo dhismahana aadaa dadka loo wada fahmay dadka ninkii wax haysto ilaahay wax siiyey waxawaaye waa quruxsan waa hoyga uu ka degan yahay magaalada
adiga ka reer jowar ahaan sax waaye way ku bacdaa tirada waxaad arkaysaa xiliyadii hore ee markaas yacni muxuu ahaa beeraha meelahay aha jireen oo kale hadda waxaa moodaa waxaan ka tacabi jirnay galeey iyo markaas dalagyo fara badan laakiin hadda waxay micnaa markaas ay kusii fiday magaalada in guryaal fara badan laga sameeyo kale beeraheeni waaba la dhaafibo ila sababta waxaad markaas meesha kaaga cadda ama tusaale kaaga ah in ay markaas isbedelo fara badan ee dhismahay ku imaatay ee markaasina micnaha muxuu ahay ay magaalada sii fidayso ay dhismihiina ay sii badanayaan asal waxay aad jirtay magaalada dhexdeeda iyo wax walba ku koobnaa jirin hal iyo labaa samaysan jiray guriga laakiin hadda waxaad og tahay markaas yacni aan ognahay anagana in ay markaas micnaa muxuu ahay ay beerihii aan tacbi jirnay in hadda guryaal laga dhisiyo dhismihiina ay siyaada ay u bateen hadeer mina shacabka magaalada jowhar ku nool ayaa soo dhoweeyey isbeddelka ka muuqda magaalada kuwaasi oo wada dadaallo ay ku muujinayaan doorka ay ka qaadanayaan amaba ay ka qaadan lahaayeen horumarinta magaalada caasimadda maamulka hirshabeelle